بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب هود نكو صاحب نهمين فيلا ولب هود سين كل نجمع فيلا هكذا هذا برامج ككلن كورسن وهو كاسين ساري أنا ومحمد آدن عبد الله محمد سعدالة وانسين لدري ريدون أنت برامج كوس الدرير ولب إن فرسم أي صاحب كيغا محمد بيكي هكذا هذا قد بدا برامج ككلن كورسن wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed oo geega guddiga xaafadda wadajira ka wareejida iskuul cusub oo hay-adda cadraa ka hirgelidii magaalada baydhabo saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadaysan ka dheegi doontan waliba ku mid ahaa khasaare shal duwan iyo kudhaladii dagaala geega ka dhihi bariga gobolka mudug mayshenia anti olaado gobolka mudug hana nagadaan xillaa maamulada ood wadaagtay puntland iyo galmudug iyo markasta sheegayaan anti olaadogaasi la dhidhooji oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan langa boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga guroonka kiraysnay oo qaraha ka kacamuuday magaalada muqdisho mayshenia anti lankaasi qaraha kacamuuda qarahagase ay ku damboy oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan golaha wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo kulanjo khamiislaga geegan ka hadleen masiibadii dhawaanka dhiidi isgooska zoobe ee magaalada muqdisho maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay anti degmada afgooye yaan lahayna ciidan koonfur galbeed angaare dhinaga kalena beeni dagaala ka dhiih deegaan kumida gobolka shabeellaha hoose oo hooskooyo degmada afgooye oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale barnaamijka kulanka warsan waliba ka dheegi doontana brofesor jawaari oo ku hadli xeerarka waddanka uusata marahay iyo golo shacabka walyaabo degsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijka kulanka warsan antiisa dareer walibana hasiin saaray waana siinla dareerii doonee saaxiibka barnaamijka kulanka warsan anigoo ah maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal dhinaga kalena waliba galan wingiisiyeeye farsamada saaxiibkayga maxamed b k markel iyo markel waliba hawada siinku lahaa haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan hamiignimo jimaaha galaa suuqa miisna bahaas taarigdan iyo ka eedanta labaatan iyo lita bilo oktoobar sanadka labada kun toban iyo toddobada wali dhugaysatana qodobada inka weynay barnaamijka kulanka warsan waliba barnaamijkana siin la dareer yahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga b k wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare koonfur galbeed geeg waliba iskuul cusub ka wareejiday guddiga xaafadda wadajira ee magaalada baydhabo munaasabad kooban oo ka dhiidiye iskuulka xaafadda wadajira magaalada baydhabo oo ku qiib galeen mas-uuliyiin shal duwan waliba laka wareejiyey iskuul cusub oo hay-adda catraya ka hirgelidii magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir aanu ku mid ah bulshadii ku qiibgali iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo wasiirka cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed iyo meelasi ku hadli yoogana sheegay intii iskuulkan sidii lanku tiragalay lan isticmaala oo lamba dantis gaarka ee uusanan adeegsana xarika jiristii dugsiga baydhabo model school oo ay dhistay hay-adda cadra soomaaliya uuna maalgeliyey midooda yurub dugsigan wuxuu ka mid ahaa dugsiyo toban ah oo laga dhisayey soomaaliya dhulkii hore laisku weri jiray koonfurtii bartamaha loo yaqiin loo dhihi jiray nasiib wanaag koonfur galbeed waxaa ku soo agaagay laba dugsi oo noocan ah mid waxuu ku yaalaa afgooye sanadkan bartamihiisii ayaa la furay waxbarashaduna way ka socotaa dugsigan quruxda badan la aad aragtaan halkan waxay ahayd goob iska bannaan maalinkii la dhagax dhigayey dadka waxaa ku jirtay su'aal ah ma dhagaxa inta la iska dhigaa laga tegi doonaa mise wax muuqda oo bulshada reer baydhabo guud ahaan gaar ahaan reer wadajir wax u qabata ayaa ka soo bixi doono ilaahay baa ku mahadsan wakhti dheer ha soo socdo dhismuhu maanta waxaan joognaa in loo qoro ee waxbarashada ardada ay ka bilaabato diiwaangelinta la bilaabo macallimiinta la imtixaamo guddiga waxbarashada ay soo xaadiraan wasaaradda waxbarashada oo mas-uul uga ah tacliinta dowlad goboleedka koonfur galbeed oo wasiirkeeda hogaaminaya wasiir ku-xigeenka uu joogo waaxyahooda kala duwan ee qaybahoodana ay joogaan ay maanta xaadir u yihiin dugsigan waxa uu ka kooban yahay sidaad aragtaan toban fasal oo siddeed ka mid a ay tahay koowaad ilaa siddeedaad inay ku dhigtaan loogu tala eclaan lahaa marka mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada xildhibaanada wasiirada eed eedaan mahadsantiin waana salaamantiin salaanka bacdishay waybu ah iskoolkii haafadu wada jir oo geeka la daahafurahay haddii aan af- afka ka hadala een, wada jir afja ka hadala een, iyadan ka farahsagna waan hadhawaayaana waana garab halnaysiyo wabilahi tawfiiq
way salaamaya wasiirinta xildhibaanada eh, haweenka iyo dhalinyarada maamulka xaafadda macalimiinta iyo iskoolki dadweynaha intaan ugu qeybgal dhan salaamay way ka salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eh, ilaahay mahadle way mahad nagaane dadkii meel raayse hay-addii niindhista iskoolkan iyo dadkii meel raay hogaamiyaay dhammaantiyoba salaamana ee iskoolkan xaafad wada jir eedi iyada leenka baahanaay iyada oo walbadan dalbasho iyo meel raay dadaal la moojiye ilaahay subxaana qaadirkeeni hergeli ee eednan ka faraxsagna ee wayna lanaa meel raay macalimiintii walbara doonta iyo waalidiintii is- ee meel raay yaalka inay dadaal badan muujiyaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wasiirada xildhibaanada ulma-udiinka dadweynaha qeybo iyo shalduwan maamul gobol iyo degmo maaragtay maybuaha hooyooyinka odayaalka dhaqanka macalimiinta iskoolka ardayda bahda saxaafadda dhammaan boqol iyo toban iyo afartan ka salaame bacdi salaan mafadaaw nin hadalka dheerada dada iri fadhiye runtii xaafadan wada jir degmooyinkan baydhabo iyo andamboyti waana geek iyo ankawiin jidkan jidkan inta maraawanu isticmaalanay ardayda xaafadoodan degan madi jidkan ma artay waktigii hiraabtina ma artay iskool anka bahaayaan duhurkiina ha ku hergelaayaan tabarleen waysdhaaynimayn wal eed una niin danqyaay niin taa badaaya hayti runhaantii geekana may nasiibliyan weel dhaday xaafadiitiyoo dhatiya ini ma artay may buaha iskoolkan sharaftile ma artay may buaha liinku dhisa may eed i eed ankamaha naqeeye hay-adii suurta geliydi ini iskoolkan intalaka dhisa iyo ciddii infududayti oo kumaddayi ma artay maamulka koonfur galbeed cid kastoo galan ku jeysatiina ma artay eed iyo eeda ang mahadsanta runtii nabardad ku siibamayu ogna ma artay maybuaha m c h sinfurinyi isbitaalkii ma artay degmada anka wiinaayey ama baydhowanka wiinaay isig nasiib an waaldhataan wala hata una dareensagna oo inta ku dhaman maybuaha saldhig boolisu insha allahu isuuna sidanka dhaqso badan raxiim Eh, marka hore way salaamay eh, xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xubnaha golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hooyooyinka aan ka horeytama maamada eh, guddoonka gobolka maamooyinka maamooyinka culmaaudiinka baxda saxaafadda dhammaan dadka ku qeyb galay meeshan ka salaamay salaatin salaam salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu a geeka maalin eedan farxad badanu maalin eedan wanaagsanu maalin farxad iyo eedanka wintuu xaafadda howlwadaag iyo wasaaradda waxbarashadaba xaafadda wada jir xaafadda wada jir iyo wasaaradda waxbarashada iyo atra geeka meng ataa maalin eedan wiin oonka wiin ata iskuul una argahan geeka baahidis meeli dhoonto siduusan qalabaysanyi siduan dayactirinyi eta maalin wana eedan wiin aningnagadaasaan tan lamaad may maalin wiin ataa shacabka iyo ardayda walbaradaasi xaafadda wada jir geeka inta fidhi dhammaantiyo oo diyaaran inti iskuulisho oo lanfura ciyaaljo siyoonka barada lahaan yoonantan fidhiyan xillo eedan kuleel iriidanantan fidhiyan wakti badannan fidhiyan yeena farxad wiin anin eta saas oo kale may baamaleerahay farxad wiyningata hay-addiin in suurta gelidi in iskuul noocan e oo tayadis inta deersanta antana may leerahay xaafadda ninka dhista dowladda koonfur galbeed ninka deeqda gaar ahaan degmada baydhabo gaar ahaan xaafadda Eh, hay-addaas may leerahay european unionka waa dhaqaalaha biyan waa ina nin dhistay hay-adda atra markan atra waylena eedan mahadsantiin boqol jeerasin mahad celiyaana gacantiisun ku geysateen bul- may leerahay ba- bahda waxbarashada bulsho markii la caawiyo la fadow wal qobod la fadow lanka ka caawiyo fadow raashin ma keen qeybi mase walka lama kasew laakiin wala ka bare lanka ka walka bari amase ka sii meelaad walka barata qofka ka caawi kaasa leere haddii qof geekana sii walwalba raashin eh waylu ku yaaba bilkudib walaanka badan oo dhamaadaan maalmo kudib dhamaadaan laakiin iskuulkun anta sii jara doona anta dad ku sii faa'iidaysado doonta way ka hirintaa sidiisan maamulu doontaan antiisan haddii maamulkay wanaajidaan waylu ku yaabe ciyaalkin wali dhalaan wal sii dhalaan antii may leerahay walka sii baradaan markan hay-adda waylanaa caawintaas nin samayti baa dhanka waxbarashada eh eedaan ma hasantin boqol jeeraan ma hasantin markan hay-adda way kala dardaarmaan leelanaa iskuul halkan habanimanay filan iskuullo ku badana ku filadaan antiyana sii doonta ka dowlad goboleed koonfur galbeed ahaan baahida waxbarashada dowladdan qabta eedaan ballaarinyo markan hal iskuul ilam iskuul hal ha koobamaya markan way rajaynaan intiya eedninka ballaarida waana way ogaadaasana way kirinaada doonta sidii una iyo hariirshan wanaajina sidii waleentan sidan la dhaang noo nagadaasa markan hay-adda mayleray way ku rajaynaa saas oo kale tan lamaad way faday mar lamaad intiyaan hajeensada dadka xaafadan iskuulkun ay iskuulla ay ku faa'iidaysadeen qof kasta bulshada eh oo ku deeri korbanti meel leeraa iskuulkun onojey walka barada iskuulkun mas-uuliyaddii qofkaasa saaranta hooyooyinkan ta fidhiyo saaranta aabbayaalkii iyo odayaalkan ta fidhiyo mas-uuliyaddii saaranta qof ku kooyi meel kale ku kooyi mise meel leeraa xaafad kale baydhabo ku kooyi walba ma tara kora laakiin way lasiin ku bahanyi geeka hay-addii saan dhisti way markhaato ku ena oo mas-uuliyiin badan inta fidhiana hay-addii intii iskuulkun si qurux badan dhisti way lasiin ku baday intiisan ballan qaadaan quruxda iskuulkun ley inaysan koran qaadasan waana sii wada doontan taasa hortaana ka ballan qaadasan may walay haddii isan taas in samayna maalmo ku dib walaan walla sameeyo wal meelyodeeri doonan male markan wayla siin ku faday iskuulkun tayadiis iyo ilaalintiis nadaafadiis waxbarashadiis ka socda lahayd iyo saacidaadiis walaala ka dhisi iskuulkun ad argaayt geeka hal shakhsi jeebjey mahkuban bulsho European Union kuma kale wadamo dhan anis seedi walana shisheeni ya geeka suurtageli inta baydhabo laneen ka sheen inta walaneen ka dhisa ma aan malaysan hadii una meel ilaahay hal hal dollar lama lama dollar dadka xaafadan iska daran iskuulkun seenaga doona way xaqiiqayaa macallimiinta biikorna ani una maalin walba gacmaha horsana dadlay sugnama ah laakiin way laneen ku baahanyi ani una iskuulkii hadii laneen ku baahda diyaaran nagan inuu macallimiinti ma ee barra معلش بردنبا هذه سكول كي هي أدي لعق هايت ما هايت لير مثلا ما دولتي ما هايت لير أنا إنهرم ما أم معلش ويل فده حافظتي دتشي أنت مسؤولية قادان لما لما دولار سد سد دولار إسك دران وأنا فرن سكولكم وأنا سي صعدة مرويل بس إسك صعدة وين رجعي way rajeeya waan xaqiiqaha bulshada baahida aan ku argi iyo soo dhoweynta iyo qaabka yoomadan aan aada argi may xaqiiqaya inti sii wada doontan iskuulkiina may leeraa in nagada doona kilaakadayda degmada baydhowlaankadayda u nagadaa rajeeya insha allah saas oo kale way rajeeyay iskuulkan geeka may argahayne wayliya may la kiiray soo lara la kiiri wayley library oo wallaka baradaa leey computer lab oo wallaka baradaa leey adduunyada geeka walaal iska dhaafi bes ee bulsho kastoo dunidan ka hormartay waxbarasho ka hormartay bulshada bulshada xaafadanna bulshada xaafadanna wayba ka hormari korne mise ka hormaraase waxbarashadaas haddii iskuul noocan la sinshaani derbegan ereyga ka qoran haddii laku qaada kan inta ka qoran macnisha way ta qofna may leeraa marna malku dago waxbarashada macnisha way ta geena iyaalkan awalka baradaayan hamiingna dadkii u wiino horay walan baran hamiingna walka barada koran hamiing markii shaqadii ku baxan taas fursad ma in siday soo lara ku jara macallimiin abi kortan iskuulku markan way la faday ani nagada iskuul maalin iyo habeen walka baradaw xiraamna iyaalkii walka faa'iidaysadaan habeenna maamooyinkii iyo umbay leedahay aabayaalkii hore walan barana si walanka baradan marbil fuin ani walka baradan la faday insha allah way rajeeyay mise ma eedanka kalsoona ma eedanka kalsoona aniisan bulsho noocaas samaysan etin sida magaca haafadaba may leerahay eto wadajir wadajirkaas intii gacmaha la isqabsada la wada may leerahay waxbarashada la kadadaala caafimaadka la kadadaala insha allahu tacaala way rajeene iskuulka oo may leerahay tusaalaan nagadaw unuuna may leerahay dowlad goboleed koonfur ahaan ka wasaaradda waxbarashada ahaan ka faanana erakorna iskuulkiyu geeka mayba si khaas ee wasaaradda waxbarashada ana shakhsiyan farxad inka ka sameeyase iskuulka inka horreeyey ilaa xilligii wasaaradda liindhiibi aana gacantay mise afkay ka furow oo aanaa ku qayb galo habladiis intii iskuulkan geeyey
borow borow baaryow beday beday bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaalo usaan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogta halahaayan belenay walika warsadaw baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah isbaqaarkan walaalo oflow umatidhan baqaarka walaalo oflow leyin isan sawalsiin ku ayin baqaarkun baqaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhawuun baa ilaa yaa bagaash humbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belanay bulshada baaran jeewa markii buku bayaansadii birbiyo injeedaan baqaarka walaalo ooflaw baqaarka walaalo ooflaw baqaarka walaalo ooflaw leegwiiras bay dhow gudaashe bababababababa beera beerku fayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisuron iinboobsidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarsee baqaaranku sareeya baqaarkii badhoroownishii haysada bajeera ganacsi bagaashii miraay ee bulshada lakama cableeyo baqaare kaasaan sare beled maaw baydhow gudaashe bayaani magaashay baqaarka walaalo oflaw beentama eh baqaarka walaalo oflaw bagaash boholiiso baradii im-
langa boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga guri-anka kiraysanayo oo ka geeriyoodii qaraha ka dhiya magaalada muqdisho balse ku hormariysanoy shirka golo wasiirada dowladda soomaaliya weliba lanka hadlaya masiibadii dhawaanka dhiidii isgooska joobe ee magaalada muqdisho golo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya weliba weeldhadana kulunjo aadigahayo oo shir gudoomiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed qadar ah arrimo diiradda laga saaray shirka waliba ku mid hayay masiibadii qaran ee tumunyo afartii bili oktoobar ka dhiidi magaalada muqdisho iyo amuushadii usamuudi genaraal maxamed cabshir muuse iyo geedi socodka deymogi lang afi soomaaliya iyo arrimo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya injineer yiriisow yaa shirka markiisa dhammaaday warfideenka kala hadali magaalada muqdisho sugona faafahayay arrimoogasiyo arrimoogii kale ee shirka lanku hadalay bismillahi raxmaan raxiim baahda warbaahinta mar kale aad iyo aad kaga mahad celinaa waana ka cudur daaranaynaa maanta baahidda maanta shirkii caadiga ee golaha wasiirada oo uu shir gudoominayay kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed guuleed qadar waxaa looga hadlay arrimo dhowr oo ka mid ahaayeen arrimaha amniga masiibadii qaran ee afar iyo tobankii oktoobar safarkii madaxweynaha uu ku tegey dalalka dariska ah heshiiska geedi socodka deyn cafiska warbixin laga dhegaystay wasiirka boostada tacsi golaha u direen jenaraal maxamed abshir muuse iyo arinta shirka uu madaxweynaha ugu yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ugu horreyntii wasiirada amniga iyo gaashaandhig ayaa laga dhegaystay warbixinada amniga waxayna ka warbixiyeen usbuucii lasoo dhaafay iyo amniga iyo xaaladihiisa kadib waxaa warbixin laga dhegaystay guddiga gurmadka ee golaha wasiirada ee ku saabsan masiibadii qaran ee afar iyo tobanka oktoobar waxaa lagu tilmaamay dhacdadaas inay dhacdo aad u xanuun badan ahayd sidoo kale waxaa la xusay inay ahayd runtii dhacdo midaysay shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan gurmadkii loo fidiyey ummadda dhibaato ka soo gaartayna runtii soomaalidoo dhan meel walbay joogaan aad looga qayb qaatay waxaa la xusay in si soomaalinimo ah loo runtii loo gurmaday aan loo kala harin sidoo kale dhallinyarada doorkooda oo runtii muhiim ahaa waxaa kaloo iyadana warbixin laga dhegaystay dhallinyarada isxilqaama ee gurmad qaran oo iyagana la shaqaynaya dowladda federaalka sidii dadkaas loogu gurman lahaa ayagana waxay ka warbixiyeen muddadii ay joogeen sidii ay ula xiriireen qoysaskii dadku waxyeelada ka soo gaaray macluumaadkay aruuriyeen iyo sida ay uga go'an tahay inay sii joogteeyaan guddigaas dhallinyarada waxay ka mid yihiin guddiga guud ee dhaqaale aruurinta oo ayagana muddo shaqaynaya hadda runtiina howlahoodu meel fiican ee u marayso waxaa aad loo xusay kaalimaha warbaahinta soomaaliyeed ay ka qaateen gurmadkaas oo aad golo wasiiradu u ammaaneen sidoo kale waaxda socdaalka oo runtii dadkii dhaawacyada habeen lix saac wixii ka dambeeya u samaynayay baasabooro si ay u dhoofaan waxaa kaloo aad loo xusay waddanka turkiga iyo waddamadii kale ee iyagana gurmadka la soo gaaray waxaa aad isagana loo xusay guddoomiyaha gobolka banaadir iyo maamulkiisa kaalinta muhiimka ay ka qaateen iyadana sidoo kale waxaa la xusay magaalooyinka boosaaso iyo nairobi sida ummaddu ay dhaqaale ururin ugu sameeyeen dadkaa tabaalaysan golahu wuxuu isla gartay in loo baahan yahay in cashar laga barto dhacdadaas dhacday sidaas daraaddeedna guddi loo xil saarayo reer wasiirra ah oo ka soo baaraandega maxaan ka baran karnaa casharo ah maxaa jiray oo qaladaad see wax loo sixi karaa intaas kadib eh, wasiirka arrimaha dibadda eh, yuusuf garaad iyo kusimaha wasiirka gaashaandhigga xagaa ayaa waxay ka warbixiyeen safar ay u raaceen madaxweynaha ay ku tageen een, kambala addis ababa iyo jabuuti een, ujeeddaduna ahaa sidii een, madaxweyneyaashaas een, looga codsan lahaa in een, dagaalka lala gelayo kooxaha al-shabaab ay runtii taageeradoodii la helo runtiina aad ayay u soo dhoweeyeenoo een, s- safarkaas madaxweynahan wuxuu ahaa mid guul ah Een, waxaa jirtay in burundi iyo kenya aan la tegin markan sababtana wax kale ma ahayn kenya doorashooyin ayaa ka socday burundina iyadana qorshihii ayaa hadda socda in muxuu ahaa wefdi ayagana loo diro waxaa la isla gartay kow in dagaal midaysan oo ciidanka militariga soomaaliyeed iyo kuwa amisom ee ka wada qayb qaadanayaan in muxuu ahaa een, la wada wajaho waddamadaasna waxay ballan qaadeen inay ciidamada soomaaliyeed waxyaalaha tasiilaadka u baahan yihiin ay ka qayb qaadanayaan intaas kadib een, goluhu wuxuu aad iyo aad een, muxuu ahaa uga tiiraanyooday una diray tacsi ee jenaraal maxamed abshir muuse oo ahaa taliyihii ugu horreeyey ee ciidamada booliiska soomaaliyeed sidoo kalena ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee lagu soo yegleelay carta Een, loona arkay in jenaraalku uu kaalin mugli ka soo qaatay xorriyaddii dalka iyo dhisid dhismaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee, iyo heerka ay soo gaareen inuu kaalin weyn ku lahaa marka warbaahinta soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ee, jenaraal maxamed muuse ee, maxamed abshir muuse inuu ahaa haliyey soomaaliyeed loo baahan yahay inaad kaalintiina ka qayb qaadataan sidoo kale waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka maaliyadda ee ku saabsan safarow isaga iyo wasiir kalluumaysiga ku gaareen dalka maraykanka oo oo hay-adda een, i m f shirkoodii weynaa ahaa arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd oo dowladdu ay halkaas hor dhigtay in laga cafiyo deymaha si horumar waddanka u sameeyo waa la socotaanoo hay-adda i m f waxay ku xirtay shuruudo in wasaaradda maaliyadda maamulka iyo maareynta la hagaajiyo in soomaaliya diyaar u tahay ee arrimahaasoo dhanna waxay hordhigeen ee, tallaabooyinka horumarka leh laga sameeyey aad baa loogu riyaaqi loo soo dhoweeyey waxayna ballan qaadeen inay ee, qiimeyn samayn doonaan soona diri doonaan wafdi caalami ah oo qiimeeya sidii deymaha soomaaliya looga cafin lahaa deymaha waxaan ka hadlayna waa deymihii dowladihii hore lagu lahaan jiray Ee, sidoo kale wasiirka boosta isgaarsiinta oo ka qayb galay shirkii hay-adda caalamiga ah ee isgaarsiinta i t u isagana wuxuu xusay in soomaaliya maanta xubin buuxda ka noqotay xiriir iskaashina oo loo soo sameeyey waddamo badan Een, arrimahaasna ay meel fiican marayaan ugu dambeyntii golaha wasiiradu waxay aad uga ha- hadleen martiqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo u fidiyey madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Ee, martiqaadkaasna waxaa loo diray dhammaan ee, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed ee, jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir Een, waxaana looga hadli doonaa sidii een, wixii khilaafaad jirana loo sixi lahaa arrimahan hor yaalla in dalkan la gaarsiiyo doorashooyin hal cof hal cod iyo hal qofna looga wada shaqayn lahaa sidoo kale xukuumaddu waxay iska xil saartay in abaabulkiina bilowday sidii shirkaas u qabsoomi lahaa howlihii logisticada ku saabsanaana la gudagalay Ee, waxaan rajaynayaa shirkaas inuu noqdo shir runtii ee, miradhala isu soo dhoweeya ummadda soomaaliyeed sidii madaxweyne farmaajo hore u sheegayna midnimo iyo waxqabsi unbaa wax lagu gaari karaa intaas ayuu ku saabsanaa golaha wasiirada aad iyo aad umahad
sahal electronics stationery and cosmetics saldhigii baahidaada surankaa dumarayday suubaneey mataqaan hadalka adoon waxba soo heensi kale anuu idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan sahal electronics stationery and cosmetics haddii aad maqashaan
khasaare shal duwan iyo ku dhaladay dagaalka dhiih bariga mudug dagaal culus oo andhaxaya ciidamada maamulada puntland iyo galmuduga yaa waliba uu sokadhiyaya deegaanka gacmo fuule iyo caliwaal godood oo dhammaantiyo oo dhammaantiyo dhiyowa bariga gobolka mudug dagaalkan walibaa bilaawaday aroornimadii hore mise salaadii hore ee hiraabtun walibana lamada dhinac inis adeegsadeen xubkanu iyajay shal duwan maadaama anti dagaalkuusa dareeri yuhadeereeyan gurmada kushalkooyow lamada dhinac maamulada puntland iyo galmudug oo ood wadaagta ah macalin dheere sheekh xasan jimcaale iyo sheekh mursale shire maxamed iyo muxudiin sheekh yuusuf bare oo ku mid a nabadoonnada gobolka mudug yameelasi ku hadali yoogona sheegi antii arantun la rooji maadaama dagaala unuka dhimadow mayanka dhaladaana maryo arimoogasa ku hadlaayeen waliba hadaladii ku mid haay waxaan leeyahay war gadaal u laabta war ilaahay ka baqa war wax isku diin baa tihin war waxaa tihin mataqaanaa seeji war waxaa tihin mataqaanaa isku habar war waxaa tihin mataqaanaa deri oo aqoonsaar baa ka dhexeeya war allihiin haddii alliyahay oo dad islaama aad tihiin war reer gaalkacyoodow waxa aad samaynaysaan wax shalay iyo caqli iyo derino ku bana midna ma aha midna ma aha waxa weeye inaad isdishaan inaad mataqaanaa kala carartaan inaad mataqaanaa kuwaarataan war ilaahay waxaas raadi kama ahan raadi kama ahan kuwii roobka loo diidayna saasaa loogu diiday kuwii kaletana waxa weeye oo aan hadda markaan abaar joogina aafad waa kusoo socotaa ninki waxaas ka shaqaynaya waxaan leeyahay war ilaahaya loo tooba keeno waa reer gaalkacyoodow waa reer mudugow war ilaahay ka cabsada war waxaad yeeshaan war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya saasa anugu idin leeyahay miraar badan baan idin leeyahay awalna way idin odhan jiray dhexdiina ka shaqayn jiray nabad baan ka shaqayn jiray dadka ka shaqaynhaya odayaasha ah waxaa idin leeyahay dhulka lama kala leh dhulka min hobyo min hobyo ilaa ilaa boosaaso war yaa ilaah baa leh ilaah baa leh min hobyo ilaa ilaa boosaaso من حمر الى بوساته الى عباله والبتكي شنو كل حبوره والمسلم هو حوالي دار الاسلام وي قف ما فوتوله ما فوتوه وكو حقله شكلو دي لا ظالم وي ديك كسو قرا بوساته هدو تو حمر اما سي اولو كتو اما سي هوبي تو waxa weeye xaq buu ku leeyahay uma diidi kartid marka waxaan leenahay dagaalka had halkaa ka cusboonaaday oo maalmahana socday maantana socda dagaalkaas ha la joojiyo waa la joojin karaaya ha la joojiyo dadka dabada ka wada oo hurinayana waxaan leenahay ilaahayna abuurta ka baqa fitnadaas iyo dulmigaasna kolle wayna ku soo laabanaysaayoo dadka muslimiinta oo aan ukoo jirin iyo dadka aan dhibaatada wadinin oon raalliga ka ahayn dhibka u geysanaysaan iyo ilaah ka furashada ah ku kacaysaan wayna ku soo laabanaysaay inta goorgoorta isdaba qabta inta goorgoorta isdaba qabta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga qaboojiyo waxaana ugu baaqaynaa dadka muslimiinta dhibtaa in faraha lagala baxo wixii caqlila ay istaagaan qof kasta uu ka qayb qaato sidii lagu demin lahaa ee uusan ka qayb qaadan sidii lagu sii bulaalin lahaa oo lagu sii holcin lahaa ilaahayna hayna waafajiyo ilaahayna hayna garansiiyo dadkaana dad walaalaha oo is-ehela oo islaama oo wax u kala soocan aysan jirin weeye waa in caqli iyo xikmad iyo lala yimaadaa tadbiir ilaahayna la weydiisaa sida khayr ku jiro dhibtana la iska daaya wabillahi tawfiiq waxaan baaq usoo jeedinaynaa dadka walaalaha ah oo muslimiinta oo deriska oo diinta iyo dhaliyada iyo derisnimada ka dhexayso ee dirirta iyo dagaalada macnodarada ah ay ku dhex marayaan deegaanada gaalkacyo ku hareereysan ama u dhow dhow waxaan ugu baaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inay ka cabsadaan dagaalkana ay joojiyaan dadka ahlulxalli walcaqdiga la yidhaahdo ee dadka arrimahooda xiro oo furana waxaan ugu baaqaynaa arrintaa inay gacan ka geystaan sidii arrintaa loo joojin lahaa arrintaa way soo laalaadatay way soo laalaadatay dadkii maamulada kala duwan ee deegaanadan gacanta ku haya ka soo jeeday iyo culamaa udiinkii iyo odayaashii ahlulxalliga walcaqdiga ka mid ahaana indhaha ayay ka fiirsanayaan waxaan leeyahay walaal dagaalku dhibaato unbuu kordhiyaa xalma keeno dagaalna wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho walaalayaal dadku waa isku mid waxaynu ku jirnaa wakhtiga aynu ka faa'iidaysan lahayn nimcadii uu ilaahayna siiyey waxaynu ku jirnaa wakhtiga aynu u mahadcelin lahayn ilaahay oo aynu dhihi lahayn ilaahga mahad iskale xilligii barwaaqada iyo roobka xilligii aynu u gudbi lahayn horumarka iyo wanaagyada socda aynu ka qayb qaadan lahayn baynu inagu isku jeysanaynaa dad walaalaa baynu nahay waxaan ayadayaa oo aan taageerayaa baaqaas ay culammadu mar walba taagan tahay reer gobolka mudug waxaan farayaa reer gobolka mudugow dad wada dhashay baad tihiin dad isku abtiyaad tihiin dad ilmaadeeraad tihiin dhibka iyo colaadda iyo iyo burburka joojiya joojiya dhibka iyo dagaalka iyo fawdada ka faa'iidaysta horumarrada socda وهاغاغون سيدي الحانس ولي بهاينا نبدونا هكو جيدا معاملة بنتلين يو قل مدق اوكو هذا لاي دقال قساري جيسدي اوكو ديه باريغا مدق
Rahab, company, despair, marching!
Avcı enti gel, enti gel avcı. Vara şev kamindilo isidi. Ha.
een woorika daayi qosobalin guuriyey aan booro wali atilin ogayne io eeliglow usbuhalma ah saxaab company sbert bartis caalamigaha bulshooy ogaala onlankii haaye elbiye wa oroore
weli welina oo la dareertana barnaamijka kulanka warsan oo uu ka siin la dareeryahay anago socdaale jimaafayl iyo hawada markale siin kulena lan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga ee guroonka kiraysanaay oo qaraxa ka amuuday maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir weliba faahfaahin guud iyo kubiyana ah qaraxa kadii xaafadda nageyle ee degmadaasi kaaraan kaasi oo jeysadii khasaaro dhimasho iyo dhaawac gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka degmadaasi oo waraysi si ay warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo weliba uuse sheegay intii qaraxaasi uuse kadhiya lankii far sameeyey sidaas oo kalena dhibaataa ku deerti iyaalday saala maxamed muuse iyo sheegay intii lankaasi shalay uuse haguguuri degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose oo inta badan iyo maamulayaan dagaalamayaalka shabaab kureeda markii uusa deeri magaalada muqdishona uusu gurugu kiraysadii meeles inuusa ka dhimadi siduusa dalkan dhigi saala maxamed muuse gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo meelesi ku hadlay weliba hadlays ku mid ahay nin gurigiisa un keliya bambo kula qaraxday oo cunug saqiirana dhimatay oo asiga u dhalay iyo xaaskiisii ku dhaawacantay wiil kale oo guriga la degnaayna ku dhaawacmay intaas un keliya jirto ninkan qoryooley oo ka yimid laakiin hadda wax kaloo hadda intaas dheer oo macnaha oo faahfaahin oo la sheegi karo male guriga marka la baarana lababan baa laga helay marka waxay u badan tahay un ninkuna ciidan maaha hay-ad uu ka tirsan yahana lama yaqaano laakiin waxaa looga shakisan yahay in maaragta kooxahana wadiidka u yahay macnaha intaas waaye mafahmaysa na guriga nagayl ku yaalaabo nagayl ku yaalaa saaxda saddexaad nagayle waa geeriyooda ha goobtaba ku geeriyooday ilaa qofkii guriga ka kiireeyay maadaama ninkan gurigii bambooyin laga helay loogana shakiyey inuu yahay kooxaha nabaddiidka sababtaa shalow qoryooley kasoo galay waana meelo ma arkin oona hadda kooxaha nabaddiidka ay ka taliyaan guriga markii baaris lagu sameeyeyna waxaa laga helay bambooyinka qarxa oo laba xabo oo nadiif ah marka ciddii ka kireysay iyo goortii laga kireeyey iyo waxyaabahaasa la su-aalaa marka dadka noocaasa lasoo qabtay oo maaragta u xiran qorshahaas wuu jiraa cidda hareer martaana waxa waaye ayay ayaan darada ku dhacda iyadaa mas-uuliyadeeda qaadayso marka guriga xal oo kale wax oo hadda lasoo marsiiyo oo degmaah iyo process ma jirin marka mas-uuliyaddiisa waxaa waaye dadka noocan oo kalea fudeedka wax ku sameeya fudeedkaas maalinkaan oo kale markuu dhib yimaado ayay dareemi doonaan intaas waay lama dhihi karo way dayaceen wax weliba qorana way dhacayaan si u qoran yihiin inu dhacayaan laakiin annagu iclaamkeena iyo baahinteena bulshada boqolkiiba sideetan iyo in ka badan degmada way ku xiran yihiin guryaha la kireynayna way keenaan macnaha gurigan laga kireeyay ninkan hadda qarxay waa xaafad ma arkin oona xoogaa ka fog istraatiijiyada iyo magaalada saasay tahayna ma aragtay wuxuu ku degnaa lacag shilin soomaali oo aada u yar oo qiyaasta ninka milkiilaha guriga uu inoo sheegay qolku uu ka kireeyey inuu boqol iyo siddeetan kun shilin soomaali uu ka kireeyey marka macnaha eena yareysteen sababta oo loo weydiiyey inuu degmo keenana markii la weydiiyey wuxuu yidhi boqol iyo sideetan kun oo shilin soomaaliya qol lagu kireynayo macnaha waa la yareystuu yare isma laheenuu yaro culeysaa ka imaan doono waa dad xoogaa maaragtay weli fikirka aanan gaarin ayay u badan tahay dadka wax ka kireeyay dadkaas naga qorshaheenu guud waxa waaye in reer kaaran bulshadooda qeybaha kala duwan ay degan yihiin inay mar waliba ay nabadgelyo buuxda ay helaan si deegaan ah iyo mid dooli ahba intaas kadibna anagu qorshaheena waxaa waaye inaan xoojino nabadgelyadii islamarkaasna xaafadda dhibaatada ka dhacday aan soo celino xasiloonideedii wixii ka dhacayna ay ma aragta tusaale u noqoto iclaamkuna aan wacyigelin ahaan mediahana aan kala hadalno sida hadda riboodkan aan bixinaynana waxaan rabaa dadka dhegaysan doona ayuu tusaale u yahay mar alaal markay dhegaystaanna waxay ka fahmi doonaan in ay caqabadaha waxyaabaha la fududaysanaayo ee hantida muguuraanka ah in ay ma arkan oona dhibaato ay leedahay wayna wayna waaqicigaasna way ma aragtay way ku tusaale qaadan doonaan marka iclaam inaan ka bixino wacyigelintii lasii xoojiyo fariimihii shalay loo dirayna maanta in lagu laga celiyo hadafkeenu waxa waaye iyo ujeedadeenu guud in ay dadkeenu nabadgelyo helaan mas-uuliyadda naga saaran waa inay nabadgelyo ay ku naaloodaan deegaankoodana ay ma arkan oona ku haystaan
dukaanka qalabka dhismeedeed guud new star
godidoli ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjadismileh lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadee
maamulka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose oo sheegay intii ciidan koonfur galbeeda aan roogna degmadaasi dhinaga kalena weli beeniyey dagaal aan dhexaya ciidanka dowladda iyo dhaqdhaqaaqa shabaab oo ka dhihi tuulo toddoba kilomitran jarta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaga degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose cabdinaasir caalin macalin ibraahim oo la hadlaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weliba use beeniyey dagaala khasaare jeysadii oo ka dhiya tuulaha toddoba kilomitran jarta degmada afgooye isugona sheegay anti degmadaasi in roogna ciidan koonfur galbeed oo xaqiijow ammaanka degmadaasi walina sheegaya anti ciidan laantiya sheentii inti degmada lankasta hasku gala cabdinaasir caalim macalin ibraahim oo la hadlay warbaahinta warsana weliba hadaladiisi ku mid hay
ciidanka dhaba salam ee dhammaan bahda saxaafadda warsan bahda saxaafadda koonfur galbeed waana mahadsantiin waayahay markan ku horey wali faahfaahin oo siyaasi xaalada guud ee degmada aada gudoomiyaha ku ed xaaladda guud degmada hadda deganta waa dhibaato hadda degmada ku teegan male inkastoo maalmihii dambe ciidamo military oo run ahaantii in diyaar garoobahay guli soclaadeed oo horeen ka baaqeen milaraay dowlad goboleedkii iyo madaxweynihii qaranka haddii is diyaariyahayaan ay dhaqdhaqaaqa ciidanka maahane walkalo hadda dhibaato oo degmada ku teegan ma jiraan run ahaantii degmada afgooye oo haduuna ku suganna waana ku tirsan koonfur galbeed degmo aadan baaxadiin degmo istaraatiijiya degmo haddana runaantii aagag tiro badan ka furun aagaga iyo runaantii qaabkuunana macaamilana hadba ilaaraay nolola siinnagata wayna la rooge ciidamo runaantii waxayna kugu koonfur galbeed wayna la rooge ciidamo military ah oo runaantii iyo naftir iyo xataa jah ijehin balinjeedan linkasaana xaalka guuda degmada isku degan laakiin koonfur galbeed ahaan aagagaadani furan ciidan tira badan yihiin waayahay degmada afgooye lamahamiinku hor waliba laaka weeraray bambaga'ameed dadna ka dhaawacmeen askarna ka dhimatay sidaha tuwarkuuna kahayna marka degmadaas noocaasi may ammaanje ka xaqiijii kurtaan
horta biyi sacabadaa lakuku dherige leera ammaanka degmada afgooye hadda makaaraana boqolkiiba boqol xaqiijii korna waayo ciidamo koonfur galbeed lato oo deegaanka ah oo dadka dhalaaraayi howlgalada suubiyaa amiirta maamulka ka shagaya haduuna ninrooga male laakiin dhibaatadiiseen way taa bamgacbeedkaas lanka dhaawacamina male askar haduman oo ka dhimatina male waana ku horseeni waana milaraayi dhibaatooyinka iyo qaabki iyo ambubuniyayaan websaadyada oo runaantii shaksiyaadka lankasta websaa isku suubsaday idaacada isku furaday microfonka meelaa isku dhikaday afgoy laha weeraray inta la gobsaday inta kanka e walaasoo ka turkuteenta ee runaantii waljarama e laakiin xaalada guud degmaaduna mada qaab nololeed yalinferiya cabsi tira badan ku jartu degmo aagag tira badan ka furun degmo runaantii furun negative marka wali ka dhawaajiday intiisan anhaysan ciidan koonfur galbeed oo xaqiijow ammaanka sida kadhiidi degmo oo dhan ee koonfur galbeed ka tirsan oo hatana gobolka banaadir la ero koryaan dhowto weliba degmadii anka dakliga badnaydee oo koonfur galbeed hagogolaasi sida ciidan laankiisii siduu noogu soonna caasimada koonfur galbeed kumeelgaarka magaalada baydhabo jidadteedii laha marafada hiranyi melaraay degme degme kale angudu u korta balle aagag tiro badan oo way jaray ciidamada xooga iska fidayaan oo haddana dibaan ku baxeen sida deegaanka beriira oo degmada afgooya hoos hooyaw deegaanka tooritooro oo hadda kooxaha nabadiidka ka sugan yihiin oo shabaabka iyo tuulooyin tiro badan oo degmada hoos hooyaadka way jireen ciidamo kale oo amisom oo runaantii marmar oonu galanku halaana oo roondooyin iyo lasuubiyaw marka degmo ahaan milaraay eegag oo macquula oo ninku kusugan ma jari karaan laakiin ma jirta sidii milaraay ununku baahanayni xagga ciidanka haddii haada fadhi dib uxoreyntii ho haada fadhi dini kasta laakiin rajayaan ho ilaahay areentii milaraay ciidamahana deyri doonaan sida milaray hadda awaagulka baydhabo ku dareero oo kale iyo qaab istaraatiijiyaadka oo hadduuna arag ahayn iyo saadaaladooman in muuqata adow dibile waliba geefa fudhiyey sida wararka iyo warbaahinta iyo qorahayaan dagaal khasaare geysaday oo dhex maray dagaalamayaalka shabaab iyo ciidanka dowladda federaalka waliba caalay intii hooskooyo degmada afgooye ee aragooga samayninku xaqiijiyo abdoodiba la dagaal usaado ku dhihi male lamalan shida iskaganta ataa male dagaal wiin waa dagaal waaba la balinga we wal hadoona ka sheego korno ama iskoorimaad oo israsaasen oo ku dhihi ma jarta meel iskoorimaad ku dhihida shalay deegaanka carbiska yahay oo ciidamada amisom oo roondasuubiyayaan miina milaraay tarmuudka lakaxigaaw lalakii kadibna baasuukiyaal iyo rasaas laxakafuro iyo inta badan isku caabiyeen war kale hadda degmada ama deegaanada degmada hoose oo kudhihi oo dagaala ma jira laakiin waa jira ciidamo tira badan oo xoogan oo rubaantii ciidamada militariga dowladda dhexe oo ka sugan degmada afgooye laakiin qaab istaraatiijiyaedka iyo hadda degmada rogaan mee qaabkii linkatalagale inta ciidan ka dhecdan gobolka shabeellaha hoose markii laku hadalow in badan amisom way ka dhibaateystayba afgooy deegaanada hooskooyow sida suurtagalka nagati in meelowgaas qarax ka dhihi mise weerar amisom la bartilmaamayso sida maalintii shalay ada sheegdii dagaalka meelasi ku dhiyey iskahorimaadka dhiniga shabaab iyo ciidanka amisom meelasi ka dhex magaalada muqdisho degmada afguuye waan dhehayay xuud aadan balaaran oo tiro badan xilli roobaadkan oo kale madi la deera kooxaha nabadiidka waxay iska fidayaan dhinaca deexda oo dhulbacaadka ah melaraay meelahan digarogadaayaan hadda ciidamo ku horseeda oo kooxahaas nabadiidka la dagaalamo ama galanto ka dhikaa una mahayna si kasta aan suurgala kortay intii iyo ama miina jidka aasaan ama melaraay weerar ha qaadan laakiin markasta melaraay kasigar una haysarna oo ciidanka oo ni kala sugan degmada afguuye kisaroska kalsoono kooxaha nabadiidka rubaantii ho haweerarana jilibandhi ka korto laakiin makaaraw ciidamo laistahallahayo karo oo ciidamo deegaan oo geegan una milaroogo oo ama ambahaw dibuxureen ama suubiyaw hoolal kale oo amniga laka xaqiijiya oo degmada milaroogo ma jiraan anka dambeyntii bulshada uu ka koo dhugunsta idaacadda warsan mayn sheegi lahay inti maamuul iyo koonfur galbeedka kalsoonaadaan inti radaantii qulubqulubta qaabka daran una meelo ku dhudheegaan iyo kubaal dheeraadaan intii xoogta hasiyaan dhammaan saraakiisha amniga ee ciidamada koonfur galbeed sidii laka hormariyay fadi maamulada degmooyinka tuulooyinka gobolada iyo guud ahaanba dalka intiis kale inti laiskula shaqeey galmo galnyo waljida walka gooyaan mucaaradnimo iyo isjijidnimo wal iyan iyo qaraasamale wakti labaati todobada san unahno dhunta nin haatoy qaabkii unan ka hormaro fadne waana an hormarsiiyey fadne dhammaan bulshada deegaanada una ka noolna waana mas-uuliyadii una sheeganan inti una sukaalanagu intii una galinyaa isqabsanagu run ahaantii ma suuragalaas mana suuragala doonto in langna uqdad oo meel fadhi lanka kalena are maamul hadhise ama wala suubiya ama wala dibahaweena suubiya suera wala suuragala ma e mustaqbalka iyo aagaha koonfur galbeedna run ahaantii hogaanka hadda galanta ka ahaayo walahan ku dhow male sida niskakaalada faday dowlad goboleedyada jare iyo dowladda dhexe xuquuqdaana un kuweydiisada fadni intii una nis garabsanayaan ka dhaaqafad waa hagaag dhugunsidayaalakaas walibaha ee guddoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdinaasir caalin macalin ibraahim oo qadka taleefonka usuga rooga degmada afgooye si toosa inku warmay
mas'alo wal isweydiiyey kolmarydi taariikhu muwafaq medical center ma isku taalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadadigdadaayey madi madi mas'alooda hoobadeerta shilaaya ma hureen caafimaadna muwafaq medical center masqantaa hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaaga eqoonka shabay meelka lacdoo inimbana muwafaq medhig
anka dambeyntii guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya brofesor jawaari oo ka hadlay heerarka wadanka anyaal iyo baarlamaanka muddooyinkii inka dambooye walyaabo on qabsoomi guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka hadlayay magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland iyo wali sheegay intii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya muddooyinkii inkada dambooye isku mashquulsanaaye dejiyowka sharcigii ka shaqeeyay lahayti dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubnooginka muhiimsanaay waana la fadowa anti dastuurka walbadan lagu bedela taasina yeesheentii anti maamul goboleedyada federaalka laka hergeli dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka wada shaqeyntiyo eedan wanaagsanaad brofesor jawaari waliba dhinaga kale uusa hadal qaaday anti puntland iyo kadaysho mudanta kureed ah markii puntland iyo casuunti baarlamaanka aqalka sare iyo kan aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor jawaari oo ka hadlay kulankadhii magaalada garowe waliba hadaladiisu ku mid tahay على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وقبال وحنوبل وحنوبري وصب ووحوذا قبسي يوضا شقينا oo aan ku hogaaminno midnimada ummaddeenna ku xaqiijino amniga dalkeen dalkeenna iyo iskaashiga aan ku daryeelayno bedqabka dalkeenna iyo hantidooda hantida dadweynaha iyo khibrad wadaag aan isku ta aan isku tayayno howlaha sharci aan ku tayayno howlaha sharci dejinta loo naloo igmaday labada golayaasheenna sharci dejinta ee dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waa bog cusub loo baahan yahay inaan u wada guntanno si muddaysanna u joogtayno kulammadeenna xog isdhaafsiga ah iyo isuduwidda howlgalladeenna saas daraaddeed mudane guddoomiye waxaa ii sharaf ah inaan kuu fidiyo martiqaad aad adiga iyo wafdiga wafdi aad hogaaminayso booqasho shaqo noogu timaadaan golaha shacabka soomaaliya si aad golaha aad toos ugu xog waranto howlaha golaha wakiiladan ay puntland uurinayo iyo xaaladaha muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool deegaanada puntland iyo dhammaan aan ka wada tashanno arrimaha aan iska kaashana golaha shacbiga wuxuu aad had iyo jeer si dhow oo xiiso leh ula socdaa howlgallada golayaasha sharcidejinta dowlada goboleedyada gaar ahaan waxaa xusuus gaar ah nagu reebtay habkii habkii aad habkii daahfurnaa nidaamsanaa xorta ahaa cadaaladda ku dhisnaa oo golihiinnan golihiina uu u maamulay xannaankii doorashooyinkii madaxweynaha puntland iyo sidii wacnayd aad u xalliseen toosinta xaaladdii dhoweyd ee ka dhalatay korjoogtaynta aad ku samayseen xukuumadda puntland waxay taas tusaale u tahay bisayl siyaasadeed ay puntland gaartay iyo dhaqan dimuqraadiyadeed falowgalay arrimaha qof ahaan arrimaha oo qof ahaan golahan aan ugu goweyn oo qofna aan inkiri karin waa go'aanada iyo go'aanada aad gaartaan iyo qaraarada aad soo saartaan waa kuwa dooc ah oo dareen ka fog oo muxaafad iyo mucaarabka go'aankaasi ay dawaaqsadaan taas waan idinkuga hambalyeyn ma jiro waxaan ahayn ammaan iyo bogaadin aan ahayn oo aan ku sifayn karo dadaalkiina waana dhaqan dimuqraadiyadeed iyo oo mudan iyo oo mudan oo mudan tahay in lagu in lagu dayo sharafta iyo haybadda oo dhaqankaasi soo jiiday ma aha mid hay-ad mid hay-adaha iyo dadka reer puntland keliya ay leeyihiin ee waa mid soomaaliya oo dhan ay wadaagto waa dhaqan markaa markhaati ka ah in soomaaliya ay ku guulaysan karto maaraynta arrimaheeda waxaan maanta goobjoog u nahay waa soomaaliya oo markii ay ugu horraysay taariikhdeeda yeelatay baarlamaan laba aqalla baarlamaanka laba aqallada hindisaheeda badanaa wuxuu ka soo fulay puntland oo ay ka mid ay ka mid yihiin cabdiraxmaan karool oo halka ka tegey himiladaa howlgelinteedana rag ay puntland ka mid yihiin baa ayaa xubno ka ahaa oo maantana ah madaxweynaha dowladda puntland puntland ma aha eh, Puntland- deegaanada puntland iyo dadka ka soo jeeda ma aha dad caadi ah waa dad taariikhda soomaaliyeed ku leh saamayn xoog leh oo u huray kuna deeqay soomaaliya madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal oo midkoodna maanta meeshoodala fadhiya dimuqraadiyada aad muujiseen waa mid aad loogu dayan karo waayo waa meesha keliya hadda aan u jeedo madaxweyneyaal isku bedelay oo si dimuqraadi ah loo doortay si dimuqraadi ah u kala digay si dimuqraadi ah u kala wareejiyey maantana wada shaqaynaya puntland wada jooga taasina waa arrin oo aad u raamaan waa dowlad goboleedyo ay soomaaliya yeelatay dhab ahaan u howlgaleen una howlgaleen inta yar u dhimanna dhammaystirkooda u caddahay tabta loogu dhammaystiri doonana ay noo caddahay waxyaaba yar yaraa ka dhiman dhammaystirada dowlad goboleedyada waayo dastuurkeena wuxuu dhigayaa in eh, heerarka dowladaha oo ay- oo federaalkeenu ka dhisay inuu yahay saddex xirmo waa dowladda federaalka oo dowlad goboleedda iyo dowladaha deegaanka dowlad hoose dowladaha hoose iyo xuduudahooda dhammaystiro iyo dastuuradooda iyo dastuurka federaalka u dhammaystirmaan intaas yaa noo dhiman taana haddii aan yidhahdo waa u wada buubanaya wuxuu maanta imaatinkeeni ku soo beegmay iyadoo adigoo iyadoo shacbiga soomaaliyeed uu weli la tiiraansan yahay dacdadii qiilada lahayd ee afar afar iyo tobankii oktoobar oo ay dad badan ku dhinteen in badanna ku dhaawacmeen allahu subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inta dhimatayna naxariistii janna alla siiyo inta laga dhintayna ilaahay sabarka siiyo inta dhaawacana ilaahay shifa dhaqsi ah siiyo mahad gaar ah ayaan halkan rabaa inaan ku jeediyo dhammaan dowladihii noo soo gurbaday oo deeqyaha eh, dukaankeena qaaday ama dawooyin soo dhiibay si gaaran aan ugu celiyo maanta goobtan aan joogo dowladda dowlad gobo- gobo- dowlad goboleedda puntland ayadana qeybta ay ka qaadatay waa lama ilaabaan si marata gaar aana baarlamaan ahaan noogu soo dhoweynay deeqdaa aad soo dhiibteen waa ku mahadsantihiin walaalkiinaad ka soo qaadeen walaalkiinaad u qaadeen waa wa- laa shukri cala waajib lama dhihi karo laakiin aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin arrintaayada Ehm, haddii aan si gaara aan si kooban aan usoo sheego golaha shacabka iyo iyo golaha sare ee baarlamaanka federaalka waxa ay ku jiraan kalfadhigii labaad oo sanadka kan baarlamaanka tobnaad waxaa ilaa hadda noo suurtagelay saaka warqabtaan dhismaha yani qaybta hore waxay ku dhammaatay oo kalfadhiga koowaad wuxuu ku dhammaaday dhismaha hay-adaha dowladda qaranka oo ay ka mid tahay madaxweyne iyo gudoom- guddoomiyeyaasha baarlamaanka iyo guddiyadii oo la dhisayay iyo xukuumaddii federaalka ansixinteeda iyo barnaamijkeeda ay howlahaas ayuu ku dhammaaday kalfadhiga koowaad kan labaadna haddeer unbay hawshiisa hore u badan tahay oo shuruucdii xagga loo xagga shuruucda sharci dejinta loo jeesan doonaa iyo dejinta siyaasadda haddii aan u galno dhinaca xilalkeenna ah xilalka ugu waaweyn xilalku waa badan yahay laakiin saddexda xil ugu weyn waa sharci dejin waa korjoogtaynta xukuumadda iyo haddii aan lagu looyahay matalaadda shacabka haddii mid walba aan qaar ka soo qaado aan ka kuwa sharci dejintu waa socotaa ay- taa waxay u baahan tahay tayeyn xagga sharci dejinta inaan u jeesanno iyo tay- iyo karti dhisidda xildhibaanada laftirkooda inaan u jeesanno waa lagama maarmaan haddii aan qaadan dhinaca kale oo ah ee, korjoogtaynta waa mid iyadana u socota mar walba joogtaa si joogtaa u dareerta oo aan istaag lahayn oo shan iyo toban guddi baa u samaysan oo maantana idinla fadhiya hadda guddoomiyaasheeda goobta idinla fadhiya guddi walba waxa uu ku beegan yahay hadba wasaaradaha uu marka xil ahaan ugu beegan ayuu hormeer joogtaha ku sameeyaa iyadoo laga hubinayo barnaamijkii lagu ansixiyay xukuumadda ay daba joogaan dhowaana waxay soo saari doonaan haddii aan la yidhaahdo dhammaan barnaamijyada ay ku shaqaynayaan ilaa iyo laba kun iyo labaatanka howlaha ay qaban doonaan ama waxyaabaha ay beegsan doonaan qorshahooda u yahay inay soo saaraan baan jecelnahay Ah, haddii dhinaca kale oo saddexaad waa matalaadda shacbiga arrimo badan ayaa meeshaas nooga badan nooga bannaan arrimahaas oo ay ka mid tahay waxaa aad iyo aad gaabis u ah xagga matalaadda shacbiga gaabis u ah axsaabtii siyaasiga oo weli aan dalka ka hirgelin sharcigii waa la gudbiyey hase yeeshee waxaa dhiman fulintii iyo markaa girgirintii axdaafda siyaasiga taasoo markuu aanu diyaar u nahay inaan markaa samayno iyo iyadoo aan guddigii oo ah madaxa bannaana waan u yeedhnay ilaa laba maalmooda faraanla dhegaystay hadda waxaa u xumin gunaanadkii inuu sameeyo taasoo ay ku soo bixi doontaa qorshaha laba arrimood iskana socda hirgelinta axsaabta siyaasiga iyo barnaamijka ama lagu lagu hirgelinayo ama ay ku suurtageli karayso inay dhacdo doorasho qofkiiba hal qof oo loo siman yahay laba kun iyo labaatan arrimahaasi waa arrimo oo diyaar loo qabiyaa loo diyaargaroobayo laakiin waa lagama maarmaan arrintaase ugu muhiimsan ugu muhiimsan oo aad iyo aad loo baahan yahay waxay tahay xagga dib u eegista dastuurka
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siin la dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana galanwiingiisi ay saaxiibkayga maxamed bikey intaha ka gebagabaayana barnaamijkantiisa dareeriyay waliba iin farsameeyay saaxiibkayga maxamed bikey wali mahadnaqay dhegeystayaaalka qiimo iyo qadarinta leh ee nool la dareeriy idaacadda warsan ee magaalada baydhabo siyeed tun iyo siyeed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka waliba hawada siin kulaha jimaafayl tan intii barnaamijkan barnaamijkay dambe una reedanku kulamaan socdaal bikey oo siin ku kutabaayansada iyo hamiin fayl